rashiid ibraahim ciise oo ganacsatada ka mid ah ku jiro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee casuumadda noo fidiyey ee wixii aanu qabannay gartay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ummadda somalilan oo dhanna waan u mahadnaqayaa waxaanu xallinaynay saasay ahaadaan oo aanay noqon wax burbura ayaan ilaahay ka rajaynayaa waxaanan ka filayaa labadoodayba inaanay wax dambe dib loo maqal sidaana xisbigu gacanta hoos ku haysta guushana ku gaadho wasalaamu calaykum wasiirka arrimaha dibadda ayaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين أنا وحنا الله كلمة مر لبعض وحن آدي آد وقوم هاد نقيا أضياشة مشتركة أه ee guushan weyn ee maanta ummadda reer somaliland u baahnayd gaaray waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha ummadda oo ka garowsaday oo aqbalay wanaaggaa iyo talada wanaagsan ee loo keenay waxaan u mahadnaqayaa musabiixi cabdi oo guddoomiyihii xisbiga ahaa oo shaqo aan aad iyo aad ugu tahniyadaynayo gobonnimadaa uu sameeyey garashadaa uu sameeyey dulqaadkaa uu sameeyey oo aad iyo aad maanta u oggolaaday dadkii in danta ummadda somalilan meel ku jirto xisbiga somalilan ee kulmiya uu mid yahay aad baanu ugu faraxsannahay waxaanu jecel lahay xisbigu inuu midoobo inay ummaddu midowdo nabaddeenu adkaato caalamka waa arkaysaan waxaa maanta ka socda nabadgelyada somalilan iyo horumarkeedu waa muqadas inaynu u midowno mucaarid iyo muxaafidba ayaa aad iyo shicbiga reer somalilanna inay ogaadaan maanta hawshaasi way dhammaatay meel baynu ka soo wada jeedsanaynaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweyne ku soo dhow
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، marti sharafta sar- ee, martida sharafta le halka isugu timid waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa farxad weyn maanta ay ah inaynu halka kan aynu uga aan mahadnaq ballaadhan uga sheeqadan isugu nimid innaga oo ee, ee, hawlihii dhex yillay xisbigeenna xaliyanay waxaan jecelahay inaan mahadnaq ballaadhan u jeediyo odayaashii sharafta lahaa ee doorka weyn ka qaatay ee xalinta khilaafka iyo isokoolka ummadda dadka uu sameeyey sharafta aynu sameynay aad iyo aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaya ugu mahadnaqayaa waxaan jeclahay inaan mahadnaqa ballaadho u jeediyo waxaan eh, ilaahay ka baryayaa inaynu waxaynu nahay dad had iyo goor alle dee qaran baynu nahay ku jira halgan qaran baynu nahay muxuu ahaa hawl fara badan ummadda iyo dunidu ka sugayso Eh, waa caadi waana wax caadi ah in wa- ama la isqabto ama wax la isugu yimaado laakiin waa inaynu lahaano qarankeena qayb gurmato waa inaynu lahaano qayb waxalida waa inaynu lahaano dad xusukeena waa inaynu lahaano si aynu dhibaatooyinka inaga hor yimaada aynu marba uga dhigno alxamdulilahi rabbi alcaalamiin maanta odayaashaas sharaf kale ayaynu haysanaa qiimaha iyo qayaa leh aad iyo aadna maan u celinayaa waan soo dhaweynayaa muxuu ahay kulligii intana kale aad baan ii soo dhaweynayaa waa mahadsantiin wasalaamu calaykum
aad buu u mahadsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan sidaasay xafladdii inoogu xidhantay